kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir cabdi xaashi kusoo dhowow barnaamijka wasiir waa dhowahay ridwan dhowaan magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan u socday jaamacadaha soomaaliya oo dowladda soomaaliyana ay ka qayb gashay ujeeddada kulankaas marka hore waxaan jeclaan lahaa inaad noo sharaxdo
ridwan waa mahadsan tahay waa salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha meel kastoo ay joogaan kulankaas wuxuu ahaa kulan sanadla ah oo ay samaystaan jaamacadaha ku midoobay ururka jaamacadaha soomaaliya ama somali universities association ay ka tirsan yihiin dhammaan jaamacadaha ka howlgala dalka ujeeddadu waxay ahayd in annaguna aanu kala hadalno waxa wasaarad ahaan aanu qabno in laga hagaajiyo jaamacadaha iyo iyagu sidii qaabkii ay u wada shaqeyn lahaayeen inay ka wada hadlaan oo sanad walba si wixii ay sixi karaan iyo wixii maarata tadawuraadka ama maarata developmentska adduunka intaa horumar baa laga gaarayaa waxbarashada in wixii ay qaadan karaan sanad walba soo kordhin karaan ay ka wada hadlaan baa ujeedadu ahayd waa yahay dabcan jaamacadaha markii horeba waa kulmi jireen wasaaradda waxbarashada mararka qaarkood kulamadooda way ka qayb gashaa laakiin dad badan waxay isweydiinayaan kaalinta laydinka baahan yahay ee garab istaagga ah ee jaamacadaha soomaaliyad ay u baahan yihiin marka wax ma jiraan aad aada isleedihiin waa ka caawin kartaan guud ahaan jaamacadaha dalka ku yaala
waa jirtaa wa waa runtiin annaga waxa yani ugu weyn waxa weye marka hore inaanu kala saaro jaamacadaha jaamacadaha shaqada haya oo ardada badan haya oo librariyada haya oo facultyga ama macalimiinta fiican haya oo higsanaya mustawa jaamacadeed oo macnalaha inay tagaan jaamacaduhu dhammaantood ma gaarsiisna meesha ugu fiican oo la rabo laakiin kuwo waxaa jira ilaa taweeneeyo shan iyo toban ah oo aada u fiican oo runtii aan isleenahay tobanka sano soo socota waxay noqon karaan jaamacadaha adduunka kuwa la jaan qaadi kara oo ama rijinka ka jira marka annaga waxaan horta kala hadlaynay sida ugu fiican oo inta yareero hadda iska liidata laftahooda ay u gaari karaan mustawaha haddii ay rabaan wa gartay ina waxaan diyaar la nahay inaanu si kastoo aan u dhiiragelin karno jaamacadaha privateka ah maadaama waddanka ay ka jirdho oo keliya hal jaamacad oo oo bablica ka jirdho waxaan jecelahay jaamacadaha privateka in dhammaantood meel kastoo ay ku yaalaan ama maamulada
waya dowladaha ka tirsan dowladda jamhuuriyadda federaalk katirsan ha noqdeen ama inaad taageero waa yahay jaamacadda ummadda iyo waxbarashada dowladdu ay waddo waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin sida aad adiguba aad ka dhawaajisay dalka waxaa ka jira jaamacado runtii aad iyo aad u fara badan qaar fara badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa inaysan lahayn weli tayadii waxbarasho iyo dabcan wixii laga filanayay jaamacad inay yeelato qorshaha marka maydii ku jirtaa in kuwa tayadoodu ay liidato tusaale ahaan in aad wax la qabataan ama aada uga digtaan haddii waxbarasho aan micno lahayn ay maaragtay waddanka kusoo biiriyaan ha ridwan waxaan ugu tegay saas daf ugu weynaa waxayd inaan messajkaas aanu siino runtii intaanaan sidaad og tahay dalku markuu burburay qof waliba wuxuu rabo u samaysto waxaa dhici karta in ay jiraan jaamacado hal diila ka badan aan ku jirin oo hal guriga villa ama ku jira ama hadday u badan tahay laba ku jira waxaa jira jaamacado aan ardada waxba barin laakiin magaca jaamacadada wato oo shahaadooyin beena bixinaya waxaa jira jaamacado iska roonaan lahaa laakiin aan nidaam iyo system midna lahayn waxaa jira jaamacad laba kun oo arday haysa laakiin aan labaatan kun oo buug haysan oo librarigeeda ama toban kun oo buug hayn marka runtii dhibaatooyin badan oo waaweyn baa haysta waxaanay ka dhasheen waxaasi markii dowladdii burburtay fursad fiican baa timid oo ah in hantida gaarkaa iyo waxbarashada gaarkaa iyo la kobciyo oo dhiso haddana taa waxaa la socotay fursad aada u xun oo ah yani dhibaato aada u weyn oo ah in qof waliba wuxuu rabo samaystay maadaama regulationka dawladda iyo supervisionka dawladda meesha uu ka baxayo sharci dejintii dawladda marka dhibaatada jirta waxa weeye waxaan anagu rabnaa in ma rabno inaan jaamacadna hadda tuuro laakiin waxaan shalay anugu ku iri isu taga wixii shan toban lix saddex wixii isu tegi kara oo hantidooda isku dari kara oo maskaxdooda isku dari kara oo facultigooda ama macalimiinta meesha u joogo isku dari kara oo librarygooda samaysan kara isu tago oo is-aamina markaas annaga waa idin kaalmaynaynaa waana certificationna waa idin siinaynaa ma aha meel walba inay jaamacad noqoto waajib maaha khasab maaha muhim waa yahay marka ma waxaad leedahay colleges baa jira dowladda soomaaliya ma waxaa ka go-an ayay hadda kula tahay inay hagaajiso tayada waxbarashada ee guud ahaan dalka absolutely ha waa waajib weye waa annaga waxaan mas-uul u nahay oo wakiil ka nahay ardayga waxbaranaya ardaygana in maaragtay mustaqbalkiisa la sarifto lagu cayaara maaha ama jaamacadaha ha noqoto ama iskuullada ha noqoto ka hooseeya annagu haddaan dawlad nahay waxaa waajib ah inaan ka shaqeyno tayada oo waxbarashada dadkaasi helayaan inay tahay mid u dhigantaa tan adduunka iyo tan regionka ka jirta iyo tan af qaaradda africa ka jirta inay midda labaadna ay noqoto mid u dhiganta lacagta laga qaadaya lacag badan baa laga qaadaya marka la fiiriyo waddanka dhaqaalihiisa iyo duruufta ilmaha lacagta looga bixiyo marka la fiiriyo lacag aada u badan baa laga qaadaya ilmaha jaamacadaha dhigtay kuwa iskuullada dhigtaba waxaa annaga waajib ah inaan ka shaqeyno aan una dhaaranay in ay isu laysu dheelitiro lacagta laga qaadayo ardayga iyo qualitiga ama tayada waxbarashada uu helayo waayahay dhinaca markaan aan aan kasoo gudubno dabcan in idinka go-an tahay inaad wax ka qabataan arrintaas sideedaba marka la eego dabcan dalka waa uu burburay sida aad sheegtay waxaa laga yaabaa inay dadaalayaan jaamacado fara badan oo ay doonayaan inay qeyb ka qaataan waxbarashadii ubadka soomaaliyeed idinka maxaad gacan ka geysanaysaan ka sokow inaad soo saartaan sharciyaad adag oo ku saabsan waxbarashada iyo tayadeeda wax gacana iyo wax dhaqaale ah oo aad ku biirinaysaan ma jirtaa sidii loo tayayn lahaa waxbarashada gaarka loo leeyahay horta sidaad ogtahayba waddanka hadda aad nagala hadlayso ingiriiska iyo kuwa ka waaweyn oo annaga aan qaarkood kusoo noolaana wax kusoo baranay hal qaab baa dawladdu u tayaysaa waxbarashada gaarka loo leeyahay dawladuhu waxay ka shaqeeyaan waxbarashada guud oo ummaddu wada leedahay caamka ah bay lacagta ku bixiyaan iskuullada u dhisaan tayeeyaan laakiin waxbarashada gaarkaa qaabka loo dhiso waxa weeye mathalan ardayda dawladdu waxay si dawladdu waxay siiyan waxa layidhaha financial aid ama ama ama gacan qabasho dhaqaale bay siiyaan oo loogu talagalay ardada ardada fuqarada ah oo danyarta ah oo aan jaamacadda publicana aysan wada qaadi karin waxbarashana inay helaan ay waajib tahay baa jaamacadaha gaarka ah dawladdu ka bixisaa tuushinka ka bixisaa ama lacagta ay ku dhiganayaan ka bixisaa annagu waxaanu tiigsanaynaa oo amalkeegu yahay annaga ama dadka naga dambeeya oo mas-uuliyiinta naga dambeeya ay khasab ku noqon doontaa inay sameeyaan qaab noocaas ay ula shaqeeyaan jaamacadaha waaweyn oo macnaha leh oo tayada leh oo lagu aamini karo arday fiican oo maskax fiican ay soo saari karaan waxbartay
waayahay jaamacadda ummadda haddaan usoo noqonno sanadihii ugu dambeeyeyba way shaqaynaysay laakiin maxaa laga bartaa iyada laftirkeeda tayadeedu waa sidee jaamacadda ummaddu waxaa shaqeynaysaa hadda sanadkii saddexaad waxayna haysaa arday kun arday ka badan ama ku dhow waddanku suu burburay run weeye jaamacaddu waxay lahayd dhul aada u weyn bay lahayd kuliyado badan kuliyad kasta oo jaamacadaha maaragta adduunka ka jira intooda badan way lahayd haddana kuliyadihii in badan oo kamida waa lasoo saaray dhaqaale xumada waddankuna haysato waddanka oo dhan way way runtii way way way way la eldarantaa iyada laftigeedu laakiin horumar joogto ah oo sanad walba sanadka ka dambeeya kasii fiican bay gaaraysaa waxaana naga go-an inaan tayeyno oo sanadba sanad ka dambeeya ay kasii fiicnaato inta hadda ay tahay runtiina meesha la maaragtay laga soo qaaday oo saddex sano ka hor laga soo qaaday aysan jirinba iyo meesha ay maanta marayso meel lagu faani kara wey sidaad og tahay magaalada muqdisho haddeer bishii dhammaatay waxaanu ku qabanay muctamar cilmi ah oo jaamacaddu hoosgaraysay oo jaamacada adduunka ka karaya maaragta ku yaala meelo badan oo kala duwan america iyo australia iyo africa iyo yurub laga yimid oo looga hadleeyey maxaanku irahdaa baaritaan cilmiga lagu soo bandhigay oo ah doorka waxbarashada sare ku leedahay dib u dhiska wadamada burburay baa lagu qabtay oo ujeedadiisu runtii ay ahayd inaan highlight gareyno ama adduunka tusno in jaamacadda umada soomaaliya ay soo noqotay soomaaliya soo noqotay number one marka hore iyo in waddanka soomaaliya yahay waddan maaragtay degan oo ammaano leh oo lagu shiri karo oo la isugu imaan karo dad baaxisiin ah ama researchers ay isugu imaan karaan oo ajnabi ay ku aamini karaan naftooda labada ujeedaba runtii aanu ka aanu aanu maaragtay leenahay waa laga helay laakiin tan weyn tan weyn runtii ay ahayd in jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ay noqoto hoy cilmiyeed la jaan qaadi kadha jaamacadii adduunka arrimaha ku saabsan waxbarashada dugsiyada hoose ama dugsiyada sare ama kuwa dhexe dabcan dalka soomaaliya way ka jiraan laakiin iskuol waxbarasho oo dowladdu ay maamusho oo hadda la tilmaami kara ma jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo aan awoodin inay ilmahooda waxbarasho lacaga u diraanna dabcan dalka way ku nool yihiin marka qorshaha ma idinku jirtaa ilaa iyo hadda in iskuulla dowladda hoos taga oo dadka danyarta ah ay wax ka bartaan inaad furtaan waa noogu jirtaa fact waxaa igu weyn oo aniga intaan wasiirka noqday waxay igu badnaan ka shaqeynayay xooggayga ugu badana geliyay arrintaasi ahayd sidaad og tahay masalan magaalada muqdisho oo kale sagaashan iyo saddex iskuol baa dowladdii dhexe markay burburtay ku yaalay oo canshuurta ummadda soomaalida lagu dhisay iskuulladaas intooda badan waxay ku jiraan gacanta maxaan ku irahdaa dad isxilqaamay runtii markii burbur ku dhacay oo iskool la sameeyey oo runtii dad badan waxbaray oo dallada iba u badan yihiin ama dhammaantoodba dalladaha ah waddanko dhanna waa ka jira arrintaa phenomena ka jira waddankao dhan weeye waxaa jira iskuullo yar oo number yar ah runtii inaanu qaarkood ka shaqaysiino oo hadda sebtembertaan bilowno toban beri baa nairobi u joogay oo dadka deeqbixiyaasha ah oo lacagtii soomaaliya loogu talagalay waxbarashada haysta iyagu aan kala hadlaynay in haddii aanaan iskooladaa furin oo arday ardayartaa wax furin aanaan waxbarin inaan waxaas annaga wax macnaa noo lahayn la sheeganayo o leeyahay soomaaliya lagu bixinaya lacagtan waxbarashadeedii ilaa toddoba iskuol baan rabaa inaan hadda furo sebtember haddii aan la idmo magaalada ka furo guddoomiyaha gobolka banaadir toban beri ka hor baan kala hadlay markaan baxayay waxaanu ku heshinay inaan toddobadaa iskool furo wasaarad ahaanna waxa weye waa naga go-an tahay inaanu iskuulladaas intii dhaqaaluhu sanadkan saamici kara inaan ka furo sideetan iyo lixda gacanta ku jira dalladahana waxaan rabnaa inaanu sanad walba ama inta ugu liidata hadba aanu ka soo qaadno oo dowladda soo gelino say u kala fiican yihiin aan u kala dambaysino laakiin dhammaantood siddeetan iyo lixda iskuolba waxay noqonaysaa aan laga maarmi doonin maalin maalmaha ka mid a in ummadda soomaaliyeed ilmaha loogu talagalay ay wax ku bartaan oo si bilaasha wax ku bartaan oo aan shilin laga qaadin waa waajib qofka wadaniga ah ee dalka ku leeyahay in waxbarashada hoose ilaa iyo dugsida sare ay fili noqoto oo aan lacag laga qaadin adduunka oo dhanna qaabkaas weeye wixii private ahaan raba inay waxu baraan oo iskoolla private yeeshaan anigu aad baan u dhiirigelinaya anigu intaan wasiirka ahay aad baana u aaminsanahay inaan laga maarmo waxbarashada gaarka ah laakiin waxaa la qofku inuu hanti asaga uu leeyahay iyo iskool asaga uu leeyahay oo dhistay iyo dhul asaga uu leeyahay inuu ku qabsado shaqadaas aad iyo aad baa umahadsan tahay wasiir alaa mudan intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo uu marti ku ahaa cabdiqaadir cabdi xaashi wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelya